bismi illaahi raxmaani araxiim habeen wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhagaysatay meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka habeen idaacadda jawaab qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ugu doorka roon hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo kala duwan gaadhsiisay xarumo kale ah xarunta horumarinta haweenka ee gaari dumar iyo hay-adda horumarinta haweenka saciid cabdulaahi deni iyo xubno ka mid a mucaaradka ka tagaya muqdisho kadib shirkii fashilmay boqortooyada sacuudi carabiya oo daafurtay mashruuca qaybinta deeqa gargaarka ee bisha ramadaan faahfaahino ka soo baxayo dagaal lagu qaaday al-shabaab ku sugnaa gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan israa'iil oo weerar cusub ku qaaday dalka iiraan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay akhyaarta hawada inaga dhagaysataay meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo kala duwan gaarsiisay xarumo kale ah xarunta horumarinta haweenka ee gaari dumar iyo hay-adda horumarinta haweenka maxamed cali ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo kala duwan gaarsiisay xarumaha kale ah xarunta horumarinta haweenka ee gaari dumar iyo hay-adda horumarinta haweenka iyo dhallinyarada mas-uuliyiinta sare ee hay-adda hormuud salaam foundation oo ku guda jira mashruuca afurinta danyarta ayaa ugu horreyn booqday xarunta horumarinta haweenka ee gaari dumar oo xoogga saarta baridda diinta islaamka baridda xirfadaha gacanta iyo xoojinta awoodda iyo doorka haweenka madasha ayaa waxaa ku sugnaa haween danyar ah oo ku nool daruufo kala duwan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi kobac ayaa deeqdan lacageed ku wareejiyey faaduma maxamed cali caadle aas-aasaha xarunta gaari dumar intaasi kadib ayaa waxaa la guda galay qaybinta deeqda iyadoona qoys walba la gaarsiiyey qoonto lacageed si ay uga kaalmaystaan inta ka dhiman bisha barakaysan ee ramadaan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaama foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa sidoo kale ka hadlay deeqdan isagoona xusay in hay-adda ay si joogtaa u garab taagan tahay bulshada nugul maanta waxaan soo booqanay xarunta gaari dumar oo ah xarun dumarka lagu baro xirfado iyo diinta ismarkaasna lagu xoojiyo awoodda ma aragtay iyo awoodda dumarka maadaama lagu jiro ramadaanka tobankiisa dhexe hormuud islam foundation maanta way xarunta u tala gashay maadaama ay tahay xarun lagu baro gabdho iyo dumar aan awood u lahayn waxbarashada in maaragtay aan maaragtay soo gaarsiino waxyaaba aan u talagalnay bisha ramadaan si dadka meesha joogo ay ugu faa'idaystaan isla markaasna ay qoysaska ay la nool yihiin ay ugu u fududaystaan sidai ay u afuri lahaayeen isla markaasna ay qayb ugu noqon lahaayeen faadumo maxamed cali caadle aas-aasaha xarunta gaari dumar ayaa ka mahad celisay deeqdan iyadoona sheegtay inay tahay markii ugu horreysay ay hay-adda soo gaarsiiso deeqdan waxaa maanta farxad iyo guul noo ah in maxaa la yidhaahdaa muasasada weyn ee bulshada soomaaliyeed taakulayso ee hormuud salaam foundation ay nagu soo booqatay xarunta weyn ee gaari dumar ee ku taalla magaalada muqdisho degmada shangaani booqashadaasuna ay tahay taakulayn loo sameynayo dadka gaari dumar ku xiran oo madanyarta ah bisha ramadaan afurinta wax ay ku kaalmeystaan aad ayaan ugu mahad celinaynaa hormuud salaam foundation iyo mas-uuliyiinteeda iyo maamulka dhammaan iyo dhammaan bahda hormuud oo mar walbaba runtii taakuleeya dadka danta yar maantana dadkii danta yara ee gaari dumar ku xiraa qayb ka mida ay soo gaartay fariinta taakulada bisha ramadaanka qaar ka mid a haweenkii ka faa'iidaystay ayaa iyaguna ka mahad celiyey deeqdan la siiyey waxaan filayaa maasha allahu tabaaraka allahu maanta qoysas badan oo laga yaabo dababkooda ay dabis- daynsan yihiin in ay afuriyeen maadaama ay tahay tobankii dhexo aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa insha allah wax ka badanna waa ka sugaynaa jisaaka allaahuma alif khayr aad iyo aaday u mahadsan yihin dadka deeqdan soo dhiibay waxaan u mahad celinayaa waxa- ee, hay-adda hormuud salaam foundation oo noo keentay deeq lacageed waa uga mahad celinaynaa anaga waxaa ka- aniga waxaan ka mid ahay ardayda ka aflaxday kana qalin jibisay een, xarunta gaari dumar kuna baratay xirfadaha gacanta xirf weliba xirfadda cilaanka waan u mahad celinaa intaasi kadib mas-uuliyiinta hormuud salaam foundation ayaa booqday hay-adda horumarinta haweenka iyo dhallinyarada halkaasi oo ay ku sugnaayeen konton haween oo danyara iyo barakacayaal isugu jira raaxa xuseen xabsi gudoomiye ku-xigeenka hormuud salaam foundation ayaa sheegtay in deeqdan kaalmada ah ay ka dabooli doonto inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maanta waxaan la joognaa een, ururka ururka s w y c d oo ah urur ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo dhallinyarada ayna maamusho walaasheen xaawo diiriye waxaan soo gaarsiinay deeq lacageed oo uga timi horsi- hormuud salaam foundation hormuud salaam foundation bisha ramadaan waxa ay gaarsiisaa bulshada kuwooda nugul ama kuwooda xanuunsan deeq lacageed marka maanta waxaan soo gaarsiinay deeq lacageed oo loogu talagalay haweenka danyarta ah inay ku kaalmaystaan uf- afurka bisha ramadaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo een, deeqdaas la soo gaarsiinay ilaa ilaahay ku anfaco Ee, bisha ramadaan waa bil een, farxad badan waa bil barakadeeda ay aad iyo aad u badan tahay waxaa la rabaa in dadka mus- ee, danyarta ah laga farxiyo Een, hay-adda hormuud salaam foundationna een, maalgeliyayaasheeda waxay ugu talagaleen inay faa'iidada soo gasha bulshadooda ku celiyaan bulshadooda inay wax ka gaarsiiyaan inaysan keligood faa'iidada ku koobnaanin si ay bulshadana bisha ramadaan ugu kaalmaystaan afurka iyo farxaddiisa een, bisha ramadaan culaysadeeda xoogaa waa iska badan yihiin dadkana waxay u badan yihiin dad tabar yar marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ee, inuu ilaahay ku anfaco een, hay-adihii soo dhiibana inuu ilaahay u barakeeyo qaar ka mid ah haweenkii la guddoonsiiyey adeeqdan ayaa iyaguna ka mahad celiyey taageeridda la siiyey waxaa farxad noo ah in aan idinku wareejino haweenka halkaa fadhiyo inkastoo mataqaanaa soomaaliya oo dhan aan la wada gaari karin laakiin wixii ay gacanteena gaarto iyadoo aan mahad weyn oga hayna ilaahay mahaddiisa mahad ka sokow haddana aan u mahad celinayno salaam foundation oo gacan hormuud salaam foundation oo gacanta ugu weyn oo mat- eh, halkan ka geysatay oo dadkan waxa loo qaybinayo ayaga na- naga caawiyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa hormuud salaam foundation oo mar waliba u taagan caawimaadda iyo garab qabashada bulshada inteeda nugul maanta isoo nimiday hay-adda hormuud foundation salaama foundation oo maanta isugu kayna yeertay deeq afurna noo filisay wayna mahadsantaha allah mahadale ayadana waa u mahad celinaynaa oo dadka masaakiinta taa kulayso khayr iyo xasanaad iyo ajir aan soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo way mahadsan yihiin ayaga oo muslimiin saciid cabdulaahi deni iyo xubno ka mid ah mucaaradka oo ka tagaya magaalada muqdisho kadib shirkii fashilmay daahir abshir ayaa faahfaahinaya kadib fashilkii kusoo dhammaaday wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka kaasoo dhowaan kusoo gabagobay villa soomaaliya islamarkaana aysan kasoo bixin wax natiijo ah ayaa maantay waxaa la filayaa in madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni uu dib ugu laabto magaalada garowe sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa la filaya in ayaguna ay dhankooda maanta ay safar dibadda u bixi doonaan sida ay wax ugu sheegayaan xubnaha mucaaradka ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay magaalada muqdisho ay ka wadeen shirar isdaba joog ah oo ay ku sheegeen inay kaga arrinsanhayaan masiirka dalka iyagoona ku tilmaamay shirarkaasi inay ku badbaadinayaan suurka ku-meelgaarka ah ee iminka wax kabedelkiisu ay gacanta ku hayaan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xubnaha mucaaradka ayaana ku dhawaaqay in tobanka bisha abriil ee nagu soo fool leh ay magaalada garowe ku qaban doonaan shirweyne ay ugu magacdireen inay ku badbaadinayaan masiirka ummadda soomaaliyeed shirkaas oo uu martigelinaya madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni mucaaradka ayaa kuus ka jooga wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalk soomaaliya iyagoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisaba ku eedeeyey inaysan daacad ka ahayn arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale wax kabedelka dastuurka oo ay sheegeen in ayagu gacantooda ay kusoo qorteen islamarkaana ay doonayaan inay dadka soomaaliyeed ku dhaqaan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey inaysan marna suurtagal ahayn inay wadahadal dambe la galaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama ay hore u fashilmeen wadahadallo dhowr ah ee xubnaha mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya dhex maray si kastaba haatee weli waxaa cakirin xaaladda siyaasadeeda dalka iyadoo xilligan oo xaalad kala guur ah lagu jiro aan la garanaynin nooca doorasho ee wadanka ka dhacaysa iyo sidoo kale waxaa xigi doona kadib fashilkii wadahadaladii u dhexeeyey dowladda iyo xubnaha golaha mustaqbalka soomaaliyeed boqortooyada sacuudi carabiya oo dahfurtay mashruuca qaybinta deeq gargaara ee bisha barakeysan ee ramadaan abshir cabdulaahi ayaa muqdisho nooga soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho laga dahfuray wejiga afraad ee mashruuca raashiin qaybinta bisha ramadaan ee laba kun lix iyo labaatan deeqdan raashiinka oo ka timid boqortooyada sacuudiga ayaa la gaarsiin doonaa dhammaan maamul goboleedyada dalka waxayna ku soo aadaysaa xilli dalka ay ka jirto abaar daran waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah bishan barakaysan ee ramadaan gargaarkan ayaa waxaa dadka soomaaliyeed ee xaaladda adag wajahaya ugu deeqday boqortooyada sacuudiga waxaana ay u soo marsiisay oo qaybinteeda ay u wakiilatay hay-adda waddaniga soomaaliyeed ee tadaamun kadib qaybinta deeqdan ayaa waxaa goobta ka hadlay cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha hay-adda waddaniga ee tadaamun oo fulinaysa mashruucan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaybaha ay ka kooban tahay deeqdan waxaan maanta u joognaa iyadoo aan ku jirno bishii barakaysnayd ee ramadaan daafurka barnaamijka quudinta ama qudsiinta dadka iyagu walaalaheena ah ee duruufaha kala duwan ee abaartu saamaysay ee duruufaha kala duwan la nool ee soomaaliyeed inaan halkan ku daafurno maanta muqdisho barnaamijkaas quudinta oo ilaa sagaashan iyo lix kun oo qof loogu talagalay waxaa xusid mudan in barnaamijkaas runtii uu horeyna u socday oo gobollada qaar horeyba loo gaaray iyadoo aan wada shaqayn la leenahay hay-adda sudma iyo hay-adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee soomaaliya guud ahaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa in ay ka faa'iidaystaan dadka walaalaheena soomaaliyeed iyadoo xilli aad u adag oo duruuf adag ee dalku ka jiro oo abaartuna runtii aad u kulushahay waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda boqor salmaan oo iyadu matalaysa boqortooyada iyo shacabka sacuudi carabiya walaalaha aan nahay mar kasta waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagooda iyo sida walaaltinimada leh ay walaalahooda u garab taagan yihiin barnaamijkanna runtii wuxuu qayb ka yahay barnaamij taxana ahaa oo soo socday oo ka mida barnaamijka sugidda cuntada oo aynu ka wada shaqayno annaga iyo xarunta boqor salmaan hay-adda tadaamunna ay ka tahay bartiner fuliya cabdiraxmaan wixiid oo ka tirsan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ahna kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda sodma ee arrimaha carabta waxa uu u mahad celiyey xarunta boqor salmaan ee gargaarkii arrimaha bini'aadanimada sida ay xilli walba ay bulshada soomaaliyeed ay u garab taagan tahay waxaan u mahad celinayaa dowlad ahaan boqortooyada sacuudi carabiya oo mar kastaahina garab taagan dowladda soomaaliya garab taagan waxaan u mahad celinaynaa baartinarka fulinaya ee runtii aan isleenahay dadaal fara badan iyo xaqiijin fara badan mustafiidiinta ka faa'iidaysa u muujiyaa waxaan leenahay gobollada hay-adaha maaragtay wasaaradaha gargaarka maamul goboleedyada iyo hay-adda maareynta musiibooyinku waxay si dhow ula shaqaynayaan hay-adda boqor salmaan iyo hay-adda fulinaysa tadaamun waana mahadsan tihiin ayaguna waa mahadsan yihiin inta kale mataqaanaa afurintana gobollada ayaan u diri doonaa haddana maanta waxaan ka daafurnay sagaashan iyo lix kun oo qof oo oo ka bilaabanaysa gobolka banaadir kadibna gobollada u faafaysa halkan gobolka banaadir qaar ka mid ah dadka deeqdan ka faa'iidaystay ayaa u mahad celiyey boqortooyada sacuudiga iyo hay-adda waddaniga ee tadaamun oo mashruucan fulisay raashinka gargaarka ood noo keenteen boqor salmaan miyuu ahaa boqor salmaan noosonoo soo niyeystay alxamdulilah shukri khayrii liibaan waa ku mahadsan yihiin annaguna waa qaadanay waan haysanaa alxamdulilah hay-adda boqor salmaan ammaanta raashin la siisay waa mahadsan tahay wixii kaloo dhimanna iyadaan ka rabnaa ilaahaan ka rabnaa raashinka waa weyn noloshadaan waa xumeed uurkayna baa wareersanaayo waa wareersanaayo uur
marka daafurkaaga waa okay uurkay okay waayo ducaa ma joogay had abaarta horta allah naga reeb waana u baahnay waana ka mahad celinaynaa intii soo dhiibtay ilaahay sadaqa jaariya uga dhigo xanuunkana allah noo daaweeyo faahfaahiino ka soo baxayo dagaal lagu qaaday al-shabaab ku sugnaa gobolka shabeellada hoose daahir abshir ayaa faahfaahinaya wararka imika naga soo gaaraya deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegayaa in dagaal iyo duqeymo xoogan ay ka socdaan deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ciidamada dowladda ayaa weerar ku qaaday xarun dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku sugnaayeen kaasoo ku yaala deegaanka daarusalaam iyo sidoo kale deegaano kale iyadoo dhinaca duqeyntana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka dagaal xoogan ayaa haatan waxa uu ka socdaa deegaanadaasi iyadoona dagaalkaasi lasoo warinahayo inuu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee ilaa haatan lama soo warin tirada rasmiga ee khasaaraha dhimashada dhaawaca halkaasi ka dhashay maadaama weli halkaasi ka socoto duqeymaha xoogan oo ay ku garaacayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka islamarkaana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka taageera dhinaca howlgallada ciidamada dowladda ayaana saacadihii lasoo dhaafay waxa ay si isdaba jooga ay howlgalle kaga wadeen gobolka shabeellada hoose oo deegaano fara badan oo ka tirsan gobolkaasi ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalkaana lagu ciribtirahayo dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay ka xoray doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose ilaa haatan ma jirto faahfaahin rasmiya oo kasoo baxday dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ku aadan duqeymahan xoogan ee ka socda deegaanka daarusalaam halkaasoo lagu beegsaday fariisimaha dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku leeyihiin dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda jawar markana akhbaaraadka caalamka israa'iil ayaa bilowday waxa ay ugu yeertay weerarka ka hortagga ah ay ku qaadayso dalka iiraan bayaan soo baxay saakay ayaa wasiirka difaaca israa'iil kateza uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah dhammaan guud ahaan israa'iil ilaa iyo dhowr qarax ayaa laga maqlayaa bartamaha magaalada tehraan sida ay sheegay sida ay sheegayaan warbaahinta iiraan wakaalada wararka farisna waxay sheegtay inay heshay warar sheegaya in dhowr gantaal ay ku dhaceen aagga jamhuuriyadda ee caasimada iiraan wararka ka soo baxaya warbaahinta israa'iil iyo maraykanka ayaa sheegaya in maraykanka iyo israa'iil ay isla kaashadeen weerarka ka dhanka ah iiraan c n n ayaana soo warisay in weerarka israa'iil lala kaashaday maraykanka halka wakaalada unit newsna ee israa'iil ay sheegtay isla arrintaasa dhegaystayaal warkii awo waad kala socoteen idaacadda jawar intaas ayaan ku joojinayaa anigoo cabdicasiis cabdulle cusmaan ayaa caawa warka idinla socodsiinayay